بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib haddii alla yidhaahdo waxaan bilaabaynaa kitaabkii alarbacuuna annabowiya lagu magacaabay oo sheekh yaxya ibni sharaf annawowi uu iska lahaa annagoo kaalmaysanayna haddii alla yidhaahdo sharaxa sheekh maxamed saalix alcuthaymiin laakiin intaanan kitaabka gelin haddii alla yidhaahdo aadaabta cilmiga ayaan wax ka taaban doonaa wuxuu kolley shiikhu ku bilaabi doonaa xadiidkii ahaa inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawaa acmaashu niyada un bay maaragtay ku ansaxdaa oo ama lagu aqbalaa ama lagu radiyaa qof kastana wuxuu leeyahay waxa uu niyeysto cilmigu wuxuu ka mid yahay cibaadada cibaadaduna waxay u baahan tahay ikhlaas in allah loola jeedo markaad cilmiga dalbayso maaha shaqo adduunyo oo aad ka shaqaynayso maaha waa shaqo aakhiro jannaad ku raadsanaysaa inaad ku badbaaddo cilmigii yaad rabtaa marka waa in niyadaadii ay wanaagsan tahay cilmiga in la dalbaana waa fariida waa waajib oo qofku wixii laasimka ku ahaa oo looga baahnaa maalinkiisaas iyo habeenkiisaas waa inuu raadiyaa teeda kale cilmigu hal mar lama dalbo ee waa in wakti uu qofku siiyaa oo habeenadii iyo maalmihii aad cilmigi ku qaadataa ee haddaad tidhaahdo cilmigii hal mar baan maaragtay qaadanayaa isaguna hal mar buu kaa tagaa sida ibnu shahaab azuhri laga wariyo taabiciga sagiirkaa ahaa man raama alcilma jumlatan dahaba canhu jumlatan buu yidhi wa inamaa yutlabu alcilmu calaa mari alayaami wa inamaa yutlabu alcilmu calaa mari alayaami wallayaali yacni maalmihii habeenkii baa cilmiga lala dalbaa ma ogiye waa inaan maaragtay usbuuc iyo maalin iyo biliyo ku qaato inaad tidhaahda maaha marka cilmiguna wax yaryarna waa uu leeyahay kuwa waaweynna waa uu leeyahay iyadoo laga fiirinayo xagga fahamka iyo xagga ku camalfalkaba cilmigii haddii uu yahay wax alla maaragtay laga talaqinayo laga soo qaadanayo iyo rasuulka sal lla ly slama wax iska fudud maahan oo dadka qaarkood waxay yidhahdaan sheekhow su-aal sahlan baan ku weydiinaya wax noocaas oo kale ah imaam maalik baa su-aal la weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi garan maayo laa adri buu yidhi markaasaa ninkii wax su-aalaya wuxuu yidhi innahaa mas'alatun khafiifa waa su-aal aad u fudud masaladu masala xoog le maaha ama weyn maaha waa carooda marka imaam maalik wuxuu yidhi leysa fi lcilmi shayun khafiif cilmiga kuma jiro wax khafiifu kuma jiraan wax khafiifa kuma jiraan buu yidhi cilmigii muaada maqlin buu yidhi alla qowlkiisii ahaa innaa sanulqi calayka qowlan thaqiila hadal culus baan maaragtay ku waxyoonaynaa marka qofkii is yidhaahda cilmigii maaragtay waa uu iska sahlan yahay si sahlan baa loo tasawiri karaa si sahlan baa loo fahmi karaa oo si degdega ku mara oo aan wakhti siinin oo aan ku ceeshanin oo mar walba wax uun cusub oo jadiida keliya raadiya qofkaasi cilmi ma helo waa cilmigu waa in tadaruj lagu qaataa marka waa in istimraar qofku uu sameeyaa oo uu wakhti badan uu ku bixiyaa kitaabkani marka waa kitaab aad u qiimo badan oo sheekh nawowi uu leeyahay sheekh nawowina wuxuu ka mid yahay culammadii shaaficiyada ee kutub qiimo lehna leh oo fiqiga maaragtay u badan iyo shuruuxda xadiidka arbaciinkan maaragtay uu isagu hadda qoray wuxuu uga dayday culimo ka horreysay oo jamcisay oo soo aruurisay axaadiis layidhaha axaadiis kuliya oo macnaha cilmiga shareecadu uu ku wareego ayada marka ibnu salaax baa wuxuu alifay kitaab lix iyo labaatan xadiis ka kooban marka alcalaamatu nawowi kitaabkaas ibnu salaax buu fiiriyey markaasuu wuxuu ku daray lix iyo toban xadiis markaasi axaadiistii waxay noqdeen laba iyo afartan xadiis bay noqdeen marka arbacuun marka la leeyahay labadaas waa la iska tuuray oo carabtu waxaan kasriga la yidhaahdo jajabka ah cadadkii asalka ahaa haddii wax lagu daraayo yar laba iyo saddex iyo ama laga jaro way maaragtay cadadka way iska dhamaystiraan arbaciin bay leeyihin waxaana dhici karta in wax ka dhiman yihiin konton bay leeyihin wax yar ka dhiman yihin dhici karta ama wax yar ku darsan yihiin waxa yararkaa kasri bay yidhaahdaan kasrigaa marka waa la iska ilaawaa kadib ibnu rajab baa yimid oo nawowi ka dambeeyey isaguna wuxuu ku daray siddeed xadiis buu ku daray markaasi konton noqdeen wuxuuna ku sharxay kontonkaas xadiis kitaabkiisa la yidhaahdo jaamicu alculuumi waalxikam في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم وانا كتاب aada u qiimo badan oo cilmi badan uu ka buuxo kolley maraaxil kalaa isaga la akhristaa sababtoo sharxiisu waa sharax maaragtay xoogaa qof bilow fiican haysta uu geli karo marka axaadiista kitaabkan ku taalla qaar ka midu ikhlaaskii bay ka sheekeynayaan qaar waxay ka sheekeynayaan islaamkii iyo arkaantiisii iyo iimaankii iyo arkaantiisii qaarkood maaragtay waxay ka hadlayaan xalaashii xaaraantii usuushoodii qaarkood waxay ka hadlayaan aadaabtii guud qaarkood waxay ka hadlayaan tilmaamihii alla qaarkood iyo maarata mawduucaad shareeco oo kala duwan marka waxaa la dhihi karaa duuduub ahaan iyo jumlo ahaan cilmigii diinka oo dhan yaa ku jira oo caqiide iyo fiqhi iyo yaad ka helaysaa marka in lagu dadaalo aad bay muhiim u tahay oo qofkii fahmaa usuushii shareecada waa uu fahmay iyo qawaaciddii diinta marka intaanan gelin muqadimada alcallaama annawowi oo runtii aan ku jirin kan hadda b d f ka hadda aad haysataan badanaa way iska xadfaan muqadimada oo axaadiistii xoogga saaraan maadaama axaadiistii la xifdinaayo oo wax la sharxaayo ay iyada tahay badanaa muqadimada waxaad arkaysaa kutubo badan oo muqadimadii gooye baa arkaysaa wayna sharxayaan muqadimadii nawowina way ka maqan tahay marka laakiin haddii la yidhaahdo waxaan waxyar ka taabanaynaa aadaabtii cilmiga marka wakhtigu dhammaadana bal ha la ibaraarujiyo si aan u joojinno sidaan sheegnay cilmigu wuxuu u baahan yahay niye ayuu u baahan yahay qofka niyaddiisu waa inay wanaagsan tahay haddaanay niyadaadu wanaagsanayn cilmigu wuxuu ka mid noqdaa waxyaabaha laysku cadaabo xataa haddaad si fiican u barato oo aad noqoto qof aad wax u yaqaana laakiinse ha lagu yidhaahdo waa caalim qofkaani oo cilmigii dhammeeyey iyo wax noocaasoo kale a oo aad faan ka doonayso cilmiga aad baranayso naartaa lagu galaa marka qalbigu waa in la tahiraa oo najaasadii shubahaadka iyo najaasadii shahwaadkaba laga tahiraa wa hiyaabaka fatahir yaa alla uu yidhi rasuulka sal ly slam isagoo la hadlaaya qalbigaada tahir yay culammada qaar ku fasireen qofku maadaama uu ka xishoonayo dadkii araggoodii araggii alle inuu ka xishooday yaa ka muhiimsan oo qofku isagoo dhar wasakha watay iyo waxaas dadku ma jecla in la arko oo dad kale ay arkaan bal ka warran haddii allihii qalbigaada taalacanayay uu ka arkaayo musiibooyin iyo dunuub iyo fasaad fara badan sidii rasuulku sal ly slam uu yidhi in allaha laa yanduru ilaa suwarikum wa amwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum alle maaragtay jismigiinaan kore waxba maaragtay maxalu nadarkiisi ma ahan iyo xoolo badan buu qofkaani haystaa wax macnaa alla agtiisa kama laha walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum wuxuu alla fiiriyaa quluubtiinna iyo acmaashiinna taasaa marka la isku abaalmariyaa haddii qofka maaragtay qalbigiisa waxa ku jira iyo iimaankii iyo acmaashii qalbiga ahayd tawakulkiisii iyo maxabadiisii iyo yaqiintiisii iyo acmaashiisii jawaarixda ay hagaagsan tahay oo shareecadii waafaqsan tahay de qofkaas waa qof alla raalli ka yahay buu noqdaa oo jannadii gala haddii ay cagsi tahana oo qalbigii iyo camalkiiba ay xun yihiinna waa sababihii maaragtay qofka cadaabka uu ku mudan lahaa yay ka mid tahay marka qofku waa inuu naftiisa ka digtoonaadaa waa ay khatar badan tahay waa inuu aad isaga ilaaliya marka waa in qalbigii la tahiraa oo niyadii la hagaajiyaa waa inuu qofki iska ilaaliyaa inuu indhihiisa ku fiiriyo yacni sawirro xaaraan ka ah ama maqaallo la qoray iyo qoraallo ijraam uu ka buuxo iyo diin la'aan inay cajabiyaan oo u macaansado ha iska ilaaliyo yani qofka wax noocaasoo kalea ku mashquulaya ama qalbigiisa maaragtay ku mashquulinaya cilmi waa uu ka fogaanaya oo sahl ibnu cabdillaahi baa waxaa laga wariyey ninkii zaahidka ahaa ee weynaa waxaan filayaa wakhtigii imaam axmed inuu joogay wuxuu leeyahy xaraamun calaa qalbin an yadkhulahu nnuuru wa fiihi shayun mima yakrahu allah caza wajal yani waxaa xaaraan ka ah qalbi in nuur uu galo iyadoo wax alla uu necab yahay qalbigaas ay ku jiraan marka wixii alla uu necbaa oo munkaraadka ahaa qalbigaa laga sifeeyo marka dadku waxay isku dhaafaan niyada wanaagsan bay isku dhaafaan oo qofku cilmiga wuxuu ku gaaraa hadba maaragtay ikhlaaskiisu inta uu dhan yahay marka waa inaad ula qasadaa cilmigan aad raadinayso inaad jahligii naftaada ka qaaddo oo aad barato wixii maaragtay cibaada ahaa ee lagugu lahaa iyo amarki iyo nahyiga wixii lagu faray iyo wixii lagaa reebay niyada kale aad niyeysanaysaa waa maxay in dadkii marka aad cilmiga barato aad jahliga iyagiina ka saarto oo aad wax barto waxa aad baraysaana ay noqdaan wax adduunyadoodii iyo aakhiradoodiiba ay ku hagaagayn waa inay noqdaan tan saddexaadna waa inuu qofku niyeysan yahay inuu cilmigii nooleeyo oo yani baaba iyo tegid iyo laga ilaaliyo cilmigii tan afraadna waa maxay uu niyeysanayo inuu ku camal falo cilmigan uu bartay oo cilmiga waxaa loo doonayaa sideedaba in lagu camal falo culamada qaarkood baa waxay yidhaahdeen والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما أطلب الحديث أريد به وجه الله معناه niyadooda siday ugu dadaalayeen inay xaadir tahay oo allah dartii ay ula jeedaan cilmiga ay baranaya waxay leeyihin qaarkood sida hishaam dastawaa'i waa culimada xadiidka waaweynaayo buu ka mid yahay wuxuu leeyahy wallahi anugu ma dhihi karo maalin maalmaha ka mid ah yaan u baxay inaan xadiidkii barto anoo alla dartii ula jeeda imaam axmed baa waxaa la weydiiyey hal talabta alcilma lilah yani alla dartii miyaa cilmiga u dalabtay markaasuu wuxuu yidhi lilah yani inaad tiraahdo waxba iguma jiraan saafi baa qalbigii u ahaa casiiz arrintaas waa culus tahay waa dadka waa ku yartahay waa shay mumtanic camala walaakinahu shayun xubiba ilaya fatalabtuhu waa waxa la jeclaysiiyo markaasaan dalbay buu leeyahay qaarkoodna waxay dhihi jireen cilmiga marka hore alla dartiis uma aanan dalbinba niyo fiican uma aanan lahayn laakiin kadib baa maarata ilaahay niyo wanaagsan nagu arsuqay marka waa in aad iyo aad loogu dadaala niyada sidii loo hagaajin lahaa teeda kale waa inuu wakhti fiican ku bixiyo qofkii cilmiga oo uu ku dadaalo wixii isaga anfacaya kadibna alla loo kaalmaysto sida cilmigaa loo heli lahaa nin xikmad ku hadlay baa wuxuu yidhi idaa lam yakun cawnun min allahi lilfataa fa awalu maa yajnii calayhi ijtihaaduhu haddii alle xaggiisa aadan kaalmo ka haysanin oo alla aan kuu kaalmaynaynin waxa ugu horeeye ku baabi'iyaa waa dadaalkaada rasuulku wuxuu yidhi sala allah alay slam xadiidkii saxiixa ahaa ee imaam muslim uu wariyey ixris calaa maa yanfacuka waxa ku anfacaaya ku dadaal buu yidhi wastacin billaah allana kaalmayso walaa tacjaz caajizina yaanu ku gelin qofka marka kaslaanka ee wahsilowga ahi meel lama gaaro ee uun ka fekeraya maaragtay cuntadiisa iyo wuxuu labisan lahaa iyo arrimo noocaasoo kale ah cilmi goormuu gaara kaasi marka imaam axmed oo kale dadaalkiisu wuxuu gaarsiisnaa inuu fajarkii intaan la addiminba uu usoo tabaabushaysto inuu maaragtay ka soo gaaro masaajiddii si aan looga hormarin ile xalqooyin waaweyn bay ahaayeen ay dhici karto boqolaal inay fadhiyaan markaasaa hooyadiis intay marada ka qabatay dhihi jirtay maya bal inta laga addimaayo sug khatiib albakdaadi saxiixa albukhaari saddex fadhi buu ku akhriyey laba ka mid ah laba habeen bay ahayd midna waxay ka bilaabatay maqribkii laga bilaabo ilaa fajarki yani habeenkii o dhan kusoo jeeday waa laba habeen buu kusoo jeeday maalinkii saddexaadna barqadii buu ka bilaabay ilaa maqribki laga gaaray kadib haddana maqribkii ilaa fajarkii maarata laga gaaray saddexdaa fadhi buu ku dhameeyey kitaabka bukhaari ah marka iyagu marka waxay ku dadaalayeen marka ma ahan wax ay baranayaan oo xadiis walba intay isdul taagaan oo wixii laga faa'iidsanayay iyo ma ahane waa riwaaye markaa ka wadaan shiikh bay ka werinayaan marka wakhti badan lama hayo culimo badan in lala kulmaa la doonayaa markaasaa bal sabarka noocaasoo kale bal fiiri hadde marka waxay kutusinaysaa yani himadii weyneed bay kutusinaysaa iyo himadoodu meesha ay gaarsiisnayd haba lagu dadaalay cilmigiie dadbaa waxaa dhici karta inay ku dadaalaan wax cilmi lagu sheegaya laakiin aan cilmi ahayn cilmi ay falsafa gashay iyo dadaan diin shaqo ku lahayn culumtooda wakhti badan haddii ay kaa qaadaan cumrigaadi waa uu tagaa waxna kama faa'idid marka waa in lagu dadaalaa cilmigii qur-aanka iyo sunnada alla wuxuu yidhi fastamsik biladii uxiya ilayka qabso oo ku dheg wixii lagu waxyooday rasuulki baa leyay sal slm ummadiisuna maaragtay hadalkaas waa loo jeedinaya innaka calaa siraatin mustaqiim rasuulka sal slm marka waxaan qur-aan iyo sunno ahayn miyaa loo waxyooday maya qofkii marka cilmigiisa ka dhiga qur-aanka iyo sunnadii wuxuu noqdaa qof mutabic ah oo aan bidcoole ahayn cilmigana kii ugu wanaagsanaa buu ka gaaraa marka qaarkood waxaa dhici karta dadku inay ka sheekeeyaan wax adduunye iyo ku saabsan sidii maarata adduunyada loo dhisi lahaa meel looga gaari lahaa oo falaasifada hore waxaasi ka sheekeyn jireen mararka qaarkood waa dhici kartaa wax caafimaad iyo ku saabsan iyo handaso iyo injineerin iyo kadaayo in laga sheekeeyo oo naftuna ay yani iska jeceshahay oo waxbaa kuu ziyaadu qofku isleeyahay adduunyadii baa si fiican lagaaga sheekeynaya waxaa dhici karta marka waqti badan inuu ku bixiyo ibnu xasan waxoogaa waxyaabahaas ku mamanaan jiray oo aada uga warqabi jiray laakiin kitaabkii sunnadana maarata ka warqabay wuxuu leeyahy dadka noocaasoo kalea falaasifadaa agtooda ka heli maysid wixii aad berri ku badbaadi lahayd hadda barnaamijkiina kolley waxaa lagu magacaabaa barashada allah iyo badbaadada berri soo maaha waxa berri lagu badbaadaayo ee aakhire lagu badbaadaayo waa cilmigii kitaabkii sunnada waa cilmigii waxyiga waa in rasuulka sal ly slm aad daba joogto oo aad u daba fadhiisato wixii aad ku badbaadi lahayd laakiin haddaad istiraahdo dad aan diintaba shaqo ku lahayn ama mararka qaarkood xataa ay dhici karto inay diin sheegtaanoo laakiin nooc iska munaafiqnimoa iyo ku jirto oo falaasifadii waxaas ay agtooda ku wen yihiin oo ay dhici karto si xun inay diinkii u fasiraan oo si xun ay u bedelaan oo u ta'wiiliyaan oo ay taxriifiyaan haddaad tiraahdo kuwaas waan wax ka qaadanaya wakhti badanna waxaas waan ku bixinayaa wakhtigana waa uu kaa dhumaa wixii aad ku badbaadi lahayd berina ma haysid marka waa in qur-aankii iyo sunnadii xoogga la saaraa masruuq wuxuu yidhi oo taabici ahaa ibn mascuud buu maaragtay wax ka wariyey iyo caaisha iyo wuxuu leeyahay maa nas'alu asxaaba muxamedin sal sl can shayin ilaa cilmuhu fi lqur'an yacni saxaabadii markaan wax weydiinayno wax ma weydiino ilaa cilmiga waxaas aan weydiinaynaa qur-aanku ku jira ha marka masruuq wuxuu leeyahay oo tilmiidkii ibn mascuud ahaa caaishana wax ka wariyey maa nas'alu asxaaba muxamedin sala allah alay slam can shayin ilaa cilmuhu fi lqur'an saxaabadii ma weydiino ilaa waxa aan weydiinayno qur-aanka waa ku jiraan waa laga heli karaa ilaa ana cilmanaa yaqsuru canhu laakiin annaga cilmigeennii yaan gaari karin sidii wax loo soo istimbaaday iyo waxbaa naga maqan marka saxaabadii baan marka ka faa'iidaysanaynaa xamaad ibnu zayd baa wuxuu yidhi ayub asakhtiyaani yaan waxaan ku yidhi buu yidhi alcilmu alyowma akhar aw fima taqadam cilmigu maanta miyuu badan yahay mise wakhtigii hore lasoo dhaafay markaasuu wuxuu yidhi alkalaamu alyowma akhar maanta hadalkii baa badan waalcilmu fima taqadama akhar cilmiguna wakhtigii lasoo dhaafay isagaa badnaa marka haddana cilmiga waxaa loo baahan yahay in dariiqiisa loo maro oo qofku uu matni xifdiyo fanni walba oo qofkii is yidhaahda cilmi waad gaaraysaa adoon wax xifdinin qofkaasi waxaan jirin buu raadinayaa teeda kale cilmigu waa inaad ka qaadataa qof wax yaqaana oo kuu naseexaynaya marka waa inaad shiikha cilmiga aad ka barataa oo uu yahay mid ahal u ah inuu dadka cilmiga baro oo isagu wax yaqaana mala ka xooglana leh ibnu cabaas waxaa laga weri inuu yidhi rasuulka sal wuxuu yidhi tasmacuuna wa yusmacu minkum idinku waxbaad maqashaan adinkan waa lainkaga maqlaa yani saxaabadii toos bay rasuulka wax uga qaadanayeen sal ly slam taabiciintuna saxaabadii bay wax ka qaadanayeen wa yusmacu miman yasmacu minkum dadka idinkay ka maqleen taabiciintana dad kale wax ka sii qaata marka waa cilmigu waa in la kala qaato oo mararka qaarkood hadda waxaad arkaysaa dad kule cilmi baan raadinaynaayo ay dhici karto mararka qaarkood inay kuliyado shareeca ayaan dhigtaan markaasaa markii aad maaragtay weydiiso aad tiraahdo war haddii wax kaa ishkaal galaan ama kaa mugdi galaan maxaad samaysaa googalkan ka baaraa buu ku leeyahay marka googal goormee cilmi laga raadin jira qofka marka wax laga baranayana waa inuu qof nasiixa uu yahay oo sheikh macnaha lagu dayan karo uu yahay oo hadyigiisu uu wanaagsan yahay haddana sida dadka wax loo bara yaqaana oo qofka waxa munaasabka u ah iyo waxa dhibaaya iyo kala yaqaano oo wax u kala baxsan yihiin haddana waxba waxay ka muhiimsan yihin waa in lagu dadaalaa cilmiga laftiisii yaa kala muhiimsan marka culumta naafica ahayd waxaa ka mid ah wixii kugu kaalmaynaya kitaabkii sunnada inaad fahamto imaam maalik baa waxaa la weydiiyey cilmi dalabka markaasuu wuxu yidhi cilmiga dalabkiisu waa uu wanaagsan yahay waana qorxoon yahay xasanun jamiil buu yidhi walaakin indur aladii yalzamuka min xiini min xiina tusbixu ilaa xiina tumsi min xiina tusbixu ilaa xiina tumsi falzamhu waxaad safiirsaa uu ku leeyahay cilmigu waa wanaagsan yahaye midka maaragtay adiga daruuriga kuu ah ee aad u baahan tahay subaxdii laga bilaabo ilaa galabtii laga gaaro kaas ku dadaal buu leey waqti badan ku bixi abuu cubaydana wuxuu yidhi man shagala nafsahu bikayri almuhimi adara bilmuhimi qofkii naftiisa ku shuqliya wixii aan muhimka ahayn wixii muhimka ahaa ee isaga dantiisa weyn ay ku jirtay yuu maaragtay dhib u geystaa buu leeyahay dadka gaaraa inay funuunta dhan wada toosiyaan oo yani taxqiijiyaan cilmigaas waa xabad xabad laakiinse asalku waa maxay waxyaabihii muhimka ahaa in mutuuntii mukhtasaraadka ahayd laga qaato kadibna uu qofku fiiriyo maaragtay wixuu is leeyahay cilmigan waa uu ku sahlan yahay inuu markaa isaga kusii dadaalo si uu meel weyn uga gaaro wakhtiga dhallinyaranimadana waa in laga faa'iistaa oo alcilmu fi sigari kannaqshi fi lxajari yani cilmiga wakhtiga yaraanta la barto wuxuu la mid yahay dhagax wax lagu maaragtay naqshadeeyo oo kale waxaas ka fuqi maayaan moogta marka qofkii dhallinyarada ahaa inuu wakhtiga iska dhammeeyo maaha oo uu yidhahdo berri baan bilaabi doonaa berri baan bilaabi doonaa iyo inuu yidhahdo maaha sababto qofku markuu weynaado waxyaabaha mashquulinayaa bata waxyaabaha cilmiga maaragtay ka mashquulinaya yaa bata laakiin taa macnaheedu maaha qofku weynaa inaanu wax baran karin oo saxaabadii rasuulka sal alla ly slam iyagoo waaweyn bay wax barteen sida imaam bukhaari uu ku sheegay kitaabuulcilm laakiin qofku markuu weyn yahay yani waxyaabihii mashquulinayaa badan sida aan sheegnay marka wixii mashquulinaya hadduu iska kala yareeyo inta tabartiisaa cilmigii marka waa uu gaaraa qofkii oo waxaa la hayaa culamo waaweyn oo iyagoo da'ah bilaabay cilmi barashadii haddana meel fiican ka gaaray sheikh maaranaha ee shaafici ahaa oo faqiih kabiir ah oo ragga loo noqdo maaragtay fiqiga ka mid aha alqafaal la dhihi jiray yaa ka mid aha soo weyn buu bilaabay marka degdegtuna ma fiicna xamaad ibn abi sulaymaan mid ardaydiis ka midu wuxuu ku yidhi tacallam kula yowmin halaata masaa'il maalin walba waxaad barataa saddex mas'alo walaa tazid calayha shay-an waxna ha ku darin marka qofkii isagoon kutubtii yaryarayd baran hadduu yidhaha kutubtii maaragtay waaweynayd baan gelayaa qofkaa diinkiisii dhibaatuu u geystaa oo culamada qaar waxay dhihi jireen طacaamu اlkibaari sumu sigaari yani cuntadii dadka waaweyn cunaayeen bal haddii kuwii hadda dhashay la siiya ka waran soo khatar maaha cilmiga haddana wuxuu u baahan yahay sabar buu u baahan yahay oo safarkii guud ahaan qofku inuu asalka iimaanka siduu xasilin lahaa uu ku sabro yuu u baahan yahay kamaalkiisina sidoo kale inuu maaragtay ku sabru u baahan yahay alla wuxuu yidhi isbiruu wasaabiruu yaxya ibnu bikathiir wuxuu yidhi isagoo fasiraya aayaddii ahayd wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati walcashiyi yuriiduuna wajah wuxuu yidhi waxaa laga wadaa majaalistii fiqiga waa meeshii diinka lagu baranayo fiqigu war moogta waagii salafka ma ahayn matni maaragtay adiladii ay ka maran tahay oo qur-aan iyo maarata xadiis baysan ku jirin iyo fiqi lama dhihi jirin ee kitaabkii sunnadii laftoodii barashadoodii iyo axkaamtii yay kulligood fiqi dhihi jireen marka qofku cilmigii ma xasilin karo ilaa inuu sabar leeyahay moogiye yaxya ibnu abi kathiir wuxuu kaloo yidhi laa yustataacu alcilmu biraaxati aljism cilmigii laguma gaaro adoo jirkaadii u raaxaynaya oo maarata nushada iyo maarata safarada iyo sheekada iyo wakhti badan siinaya marka sabarkii wuxuu sabab kugu noqdaa in aad maaragtay ceebtii jahliga ka baxdo marka qofku markuu cilmigii xambaarayana sabar buu u baahan yahay ila xifdigii sabar buu u baahan yahay iyo waqti in la siiyo fahamkii sabar buu u baahan yahay majaalista cilmiga in lasoo xaadiraa sabar bay u baahan taha oo qofku naftiisa uu xabiso yani nus saac saacad iyo wax lamidaa dhici karta in la fadhiyo yani maalan shiikha xaqiisii oo la ilaaliyo sabar bay u baahan tahay markaad cilmigii dadka gaarsiinayso sabar baad u baahan tahay oo aad fahamsiinayso oo khaladaadkoodan aad u dul qaadanayso sabar baad u baahan tahay marka sabarku waa shay asaasi ah teeda kale aadaabta cilmiga qofku waa inuu ku dadaalaa oo culammadu waxay dhihi jireen bil adabi tafhamu alcilma markaad adabtii ku dadaasho yaad cilmigii fahamtaa bay dhihi jireen oo qofka edabta leh ahlucilmigu waxay arkaayeen inuu ahal u yahay in loo faa'iideeyo markaasay wax bari jireen laakiin qofkii la arko inuu aadaabtiisu ay xun tahay oo uu edab daran yahay cilmigii waa laga sharfaa in maaragtay isaga oo kale lagu lumiyo nin baa u soo gala biqaaci biqaaci wuxuu ka mid ahaa ardaydii ibnu xajar buu ka mid ahaa waa nin mutafanin uu ahaa oo masar joogay markaasaa biqaaci u edmay yani wuxuu yidhi biqaaciyo inaan wax kugu akhriyaan rabaa buu yidhi inaan cilmi kaa faa'iisto markaasuu u ogolaaday kadib ninkii sidii maaragtay qofka cilmiga raadina u fariisan jira uma fariisane si qof maarata mustaqni oo kale u fariistay oo laguhibu kala baxsada markaasaa biqaaci marka inuu waxbaro u diiday oo wuxuu ku yidhi anta axwaju ila aladabi minka ila alcilmi aladii ji'ta tatlubu cilmigan aad raadinayso waxaa kaaga muhiimsan bal horta adabti inaad soo barato ibnu siiriin wuxuu leeyahay kaanuu yatacallamuuna alhadya kamaa yatacallamuuna alcilma yani adabta waxay u baran jireen iyo hadyiga sida ay cilmiga u bartaan oo kale oo maalik bin anas baa waxaa laga wariyey inuu yidhi in dhallinyaraha quraysh ka mid a wuxuu ku yidhi yabna akhi tacallam aladaba qabla an tatacallami alcilma aadaabti baro intaadan cilmiga baranin maalik bin anas wuxuu leeyahay imaam maalik wuxuu leeyahay hooyaday cimaamad bay ii xiri jirtay buu yidhi markaas waxay gu dhihi jirtay idhab ilaa rabiicata madiinu wax ka akhrin jiray nin culamaa u ahaa waa rabiica bin abi cabdiraxmaan oo maaragtay faqiih ahaa fatacallam min adabihi qabla cilmihi bay tiri marka aadaabtiisii ka baro intaada cilmi ka baranin marka dad badanoo wakhtigan jooga casrigan jooga cilmiga waxay ku waayeen dayacaaddii ay aadaabtii dayaceen waxaa dhici karta qofkasoo shiikhiisa la jooga inuu lugihii taagto codkiisa kor u qaado aysan kulayl ka hoynin maaragtay mobaylkiisu inuu qabto uu ka jawaabo marka aadaabti waa ka maqan taha qofkaas cilmigina waa in laga ilaaliyaa wixii maaragtay ceebta u keeni lahaa oo waa inuu qofku akhlaaqda wanaagsanayd uu ku dadaalaa oo wixii maarata isaga ceeb u soo jiidaayey uu ka fogaadaa wax alla wixii muru'ada maaragtay dhaawacayey waa inuu ka fogaadaa sida qofku markuu dad la fadhiyo oo kale inuu lugihii taagto oo kale iyadoo wax daruura aysan jirin ama uu la saaxiibo dad maaragtay aan diin fiican lahayn oo khawaarimulmuru'aday ku dari jireen ahlucilmigu dadka fusaaqda iyo in lala saaxiibo lala socdo marka qofkii muru'adiisa ku ciyaara isagoo maaragtay cilmi u aftirsanaya ceeb baa ka raacda waan qofku marka dad wa wanaagsan inuu la saaxiibo inuu ku dadaalo rasuulku wuxuu yidhi sal lla ly slam alrajulu calaa diini khaliilih qofku wuxuu la diin yahay ou la nooc noqonayaa qofka saaxiibka la ah falyandur axadukum man yukhaalil qofkiin ha iska fiiriyo qofka uu la saaxiibayo marka dad wanaagsan uun inaad la saaxiibto yaa loo baahan yahay ibnu mascuud wuxuu yidhi ictabiru rajula biman yusaaxib qofka waxaad ka fiirisaan dadka uu la socdo fa inamaa yusaaxibu arajulu man huwa milu qofku wuxuu la saaxiibaa qof isagoo kale ah marka dadka aan diinka fiican lahayn yaan lala saaxiibin ahlucilmiga qaarkoodna haddii ay arkaan qofkii oo qof xun la socda waxba uma sheegi jirin marka waa in aad loogu dadaalo xifdiga waa in aad loogu dadaalo oo aanu qofku ictimaadin wixii kitaabka ku jiray waxay dhihi jireen leysa bicilmin maa xawa alqimatru waalcilmu ilaa maa xawaahu sadru waxaa kitaabka ku jira waa cilmi ma dhihi kartid sababtoo kulama socdo markaad dhaqaaqdo meel kulama joogo cilmi rasmiga waxa ah waxa laabtaadu ay weelayso marka sidaan haddaataba soo sheegnay waa in xifdiga lagu dadaalo rasuulka sal slam qur-aankii markuu ka hadlaayey geelii la dabraayo oo kale uu ku tilmaamay haddii marka uu qofku uu ku dadaalo waa uu haystaa buu yidhi hadduu sii daayana waa ay tagtaa buu yidhi marka qur-aankii la fududeeyey oo cuska loo fududeeyey sidii geelii xirnaayo kale uu yahay oo qofkii ku dadaalan uu haysanayey culumti kale marka maxaad umanaynaysaa cilmiga waxaa baabi'iya halmaamidda la halmaamaayo iyo in mudakaradiisa faraha laga qaado ousan qofku ku celcelin oo uusan dadki la muraajicin in su-aasha qofku uu hagaajiyo oo culamada markuu wax weydiinaayo uu hagaajiyo oo si wanaagsan culamadu wax u weydiiyo waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka cilmiga u sahlay ka mid tahay teeda kale dadka ahlucilmiga waa in la sharfaa oo la weyneeyaa iyadoon huluwina lagu samaynaynin oo shucbat bnu xajaaj wuxuu yidhi kullu man samictu minhu xadiidan yani sheikh kastoo aan xadiis ka maqlay buu leeyahay fa ana lahu cabdun addoon baan u ah buu yidhi laysa min ummatii man lam yujilla kabiirana wa yarxam sagiirana wa yacrif licaalimina xaqah ummaddeeda ka mid maaha buu yidhi rasuulku sal slam qofkii qofkii da'da ahaa aan weynaynin oo qofkii yaraan aan u naxariisanin caalimkeennan aan xaqiisa garanin ibnu cabbaas oo ibnu cami rasuulillahi sal slam ahaa nasabkiisu saasuu ahaa rasuulka sal slam in adeerkiis buu ahaa yaa maalin gaadiidkii zayd ibnu thaabit yuu maarata rikaabkii ka qabsaday markaasaa zayd wuxuu yidhi oo ma rikaabkii baad ii qabanaysaa adoo in adeerkii rasuulka ah sal alla ly slam markaasaa ibnu cabbaas wuxuu yidhi inaa haakada nasnacu bilculamaa sidaasaan culamada ku samaynaa buu yidhi yani waan ixtiraamnaa buu leeyahay marka ahlucilmiga waxay soo naqliyaan in culammada la weyneeyo oo la sharfo inay shay mujmacu caleyhi ay tahay waa iska soo gabagabaynaynaa hadii alla yidhahdo oo saxaabadii rasuulka sal slam marka ay rasuulka la fadhiyaan sal alla ly slam waxaa la sheegay kaanamaa calaa ru'uusihim utayr in madaxooda maaragtay shimbiru saaran tahay oo kale yani ma dhaqdhaqaaqaynin way macnuhu sida ay adabta u ilaalinayaan marka calaa kulli xaal qofkii culammada ahaa in maaragtay haddii xataa wax zalla ay ka yimaadaan waxaa loo baahan ya in laska hubiyo horta waxaas wax maarata sugan horta ma yihiin teeda kale waxaas wax khalada ma yihiin marka qaarkood waxaa dhici karta qofka cilmigiisa gaaban darteed inuu wax isaga xukumo moogta culammadii un baana waxyaabaha noocaasoo kale fahmi karta hadday sugnaatay inay zalla tahay iyo simbiraxasho lagu raaci maayo cudurdaar haddii loo samayn karo waa cudurdaar in loo sameeyo kadib loo naseexeeyo si qarsoodi ah oo aan maaragtay facshari ahayn marka karaamadiisa in la burburiyo maaha oo qulubta muslimiinta maaragtay la nacsiiyo iyadoo wixii si kale lagu cilaajin karo marka calaa kulli xaal cilmigu wuxuu u baahan yahay haddii wax kaa ishkaal galaan dadkiisa in loo celiyo ahalka u ahaa ee aqoonta lahaa majaalista cilmigana sida aan sheegnay waa in la weyneeyaa teeda kale waa cilmiga laftiisa waa in la difaaco u baahan yahay waxyaaba lagu difaacayo waxaa ka mid ah dadka aan sunnadii ku taagnayn in laga fogaado oo cilmiga aan laga qaadan dadka ahlubidca ahaa ilaa in daruura ay timaado ma ogi oo qofku diinkiisa uu ilaashado sidoo kale cilmiga yani xurmayntiisa iyo weynayntiisa waxaa ka mid ah qofkii shareecada inuu khilaafsan yahay ay caddaato in la caddeeyo khilaafkaas si ummaddii loogu naseexeeyo diinkiina loo ilaaliyo yani marka cilmiga xaqiisii bay ka mid tahay taas calaa kulli haal marka kutubtii aadaabta cilmiga ka sheekaynaysa hadii alla yidhaahdo kolley waqti waqtiyada ka midan insha allahu mar uun akhrin doonaa biidni illah raallahaada waan ku dheereeyey muqadimadina xataa waa ka gaari weynay wabilahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online